subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayno kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo dalab hordhigay midowda yurub kadib ka qaybgalkiisii shirka midowda yurub iyo dalalka soo koraya doorashada madaxweynaha baarlamaanka adduunka oo maanta dhaceyso iyo soomaaliya oo ka qaybgelayso golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay soristaaguu ku sameeyey haweenayay soomaaliyahan ugu tartamaysay inay noqoto madaxweynaha baarlamaanka adduunka guddoolaha wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo soo xiray shirweynaha lixaad ee madasha xirfadlayaasha teknolojiyadda soomaaliyeed isku-aadka tartanka maamul goboleedyada oo maanta oo dhowaan dhici doono islamarkaasina lagu qabtay isku-aadkiisa magaalada muqdisho puntland oo caddaysay qaabka dowladda federaalk ee soomaaliya ay isku hayaan garaadka dibadda aad warka iyagoo ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn maraykanka oo sheegay inay duqeedmo u geysteen saldhigyo oo ay lahaayeen ciidamo oo ay taageerto ama kooxo ay taageertay iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale subaxan wanaagsan dhegeystayaal saaka waa jimco taariikhduna ay ku beegan tahay todobiyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun saddex labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga subax saaka kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa midowda yurub hordhigay dalab muhiim ah madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kusugan magaalada brasels ee dalka beljinka ayaa halkaasi gelinkii dambe shalay kaga qaybgalay shirka midowda yurub iyo dalalka soo koraya madaxweynaha ayaa khudbadu ka jeediyey shirkan waxauu kaga hadlay hindisaha dowlada federaalk ee soomaaliya ee ku aadan in deeqaa waa bin-aadantinimo iyo weliba gargaarka deg dega ah ee midowda yurub waxa uu madaxweynuhu dalbaday in kaalmada bini-aadanimo ee la siiyo soomaaliya midowda yurubna ay bixiso loo bedelo mashaariic horumarneed iyo maalgashi si buu yidhi dalkeenna uu gaaro isku filnaansho gudaha ah ama ugu yaraan uu kaga maarmo ku tiirsanaashaha kaalmada caalamiga ah madaxweynaha soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa maamul goboleedka galmudug halkaasi uu ka waday abaabul dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ka qaybgalka shirka midowda yurub iyo dalalka soo koraya ayaa madaxweynuhu ka jeediyey khudbad dhowr dhinacyo taabaneyso oo ay ugu muhiimsaneyd muhiimadda ay leedahay in ay soomaaliya hesho taageero dhaqaale iyo weliba in muhiimad gaara la siiyo sidii taageerada biniaadanimo iyo amaan idhaadii taageerada biniaadanimo la siiyo loogu bedeli lahaa soomaaliya inay mashaariic horumarneed laga fuliyo gudaha dalka soomaaliya si kastaba ha noqotee soomaaliya ayaa xilligan ku jirto dagaal ka dhana al-shabaab iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay dowladda ay dadaal adag ay ku bixinaysay sidii loogaga adkaan lahaa dagaalamayaasha shabaab dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aynu markaan fiirino waxaa lagu wadaa maanta inay dhacdo doorashada madaxweynaha baarlamaanka adduunka iyadoo geesta kaleetana eedo loo jeedinayo amaan idhaadee soomaaliyana ay ka qaybgelayso doorashada madaxweynaha baarlamaanka adduunka gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya shaqaale maxamed nuur shaqaale midoobena waxaa lagu eedeynayaa inuu sulistaagu ku sameeyey haweeney soomaali ah oo ugu tartamaysay xilkaasi weyn xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsamoo kamid ah baarlamaanka soomaaliya sidoo kaletana ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada oo wareysi gaara siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu ka hadlay doorashada madaxweynaha baarlamaanka adduunka ee dhaceyso iyo xildhibaan marwe cabdi bashiir oo ku matalayso islamarkaasina ka qeybgelayso doorashada doorashadaasi oo ay ka mid tahay afar xubnood oo u sharaxan marka la eego xubnaha u amaaniraade matalayso soomaaliya doorashada madaxweynaha baarlamaanka adduunka oo maanta dhaceyso ayaa afar xubnood ay ku tartamayaan oo markaasi dalal kala duwan oo afrika ah waxaana xubnahaasi soomaaliya ku matalayo marwaa cabdi bashiir hase yeeshee saacadii lasoo dhaafay waxaa lagu eedeeyey gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe in haweeneydaasi isku isuristaagu ku sameeyey kadib markii warqaduu ka daba diray xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo arrintaasi ka hadlayay ayaa ku tilmaamay mid lagu xumaado waxaana uu tilmaamay in si toos ah tartanka looga reebay xildhibaan marwo si loo wiiqa buu yiri hankeeda siduu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu xaqiijiyey inuu la xiriiray xildhibaanada islamarkaasina u sheegtay in arrintan lama filaan ay ku noqotay maadaama warqadan ay soo gaartay iyada oo ku jirto tartan adag waxaa sidoo kale intaasi uu ku daray in tallaabada uu qaaday gudoomiye shaqada madoobe ay tahay mid sharci daraa islamarkaasina looga been abuuranayo baarlamaanka dalka siduu hadalku dhigay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaanan ka jawaabin eeda loo jeediyey ee la xidhiidha in uu qeyb uu ka yahay ama uu aba aan idhahdee amaba uu warqadaasi uu diray lagu hor istaagay xildhibaanad marwa oo soomaaliya dooneysay inay ku matasho tartanka baarlamaanka adduunka loogu tartamayo madaxweynaha baarlamaanka adduunka dhinaca kale waxaa xalay la sameeyey isku aadka tartanka maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo maamulka kumeel gaarka ah ee sc khaatumo kaasi oo daaha laga qaadi doono maalinta jimcaha ah ee markaasi taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan isku aadkan ayaa u dhacay inay isku aadeen maamul goboleedka galmudug iyo weliba hirshabelle ama maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle banaadir iyo koonfur galbeed jubbaland iyo khaatumo sidaas ayuu u dhacay isku aadka wejigiisa koowaad gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali shiine oo madashaasi hadal ka jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay marka la eego bilaabidda tartanka maamul goboleedyada iyo arrimo cusub oo lagu soo kordhiyay waa kan calishiin oo isagaas arrimahaas ka hadlaya
hadda waa qortuur maamul goboleed goboleeda ee gobolka banaadir lagu daray s c khaatumo waxaan rabnaa marka haddii ilaah yidhaahdo sanadii hore waxaa loo ciyaari jiray gurug sanadkan waxaan rabnaa nagoo ciyaarno ifooda arag waxaan ka qeybgeli doonan puntland waxaa ka qaybgalaya afarka maamul goboleed s c khaatumo iyo gobolka banaadir qoratuur haddaan sameynna haddii la yidhaahdo waa is arag hal lug ah afarta u sarreysa ayaa samafiina cayaaraysa laba u sarreysa afarna ciyaari doonta waxaan rajeynaynaa dadka soomaaliyeed oo jecel kubadda cagta inay ku raaxayso doonaan sida wasiirku sheegana shan iyo tobanka haddii la yidhaahdo disembar ayaan qaban doonaa sidaa arkaysay markii la bilaabayey madaxweynaha jamhuuriyadda barofesan sheekh ayaa madaxweyne ahay gudoomiyaha gobolka banaadirna waxaa ahay yuusuf xuseen jimcaale labaduna hadda duga magaalada madaxweyne kala yihiin waxaan rajeynaynaa marka in taariikh fiican ay noqoto waxaan rajeynaynaa marka haddii ilaah yidhaahdo inay u diyaargarowdaan ganacsatada waxaan ka codsanaynaa inay kubadda cagta maalgeliyaan sida cali cismaan sheegay wasiirka maxamed hadan waxaan jecelnaha annaga inaan ciyaarno ciyaarihii gobolada faa'iidada ugu badan oo laga helaan waxay tahay in la helo xul qarna xoog leh waxaan rajeynaynaa marka in wasiirku nagu hogaamiyo oo goboladii aan raadino oon hadda meesha isteed ka taha aan gobolada ciyaarno laba kun iyo tobanka shan iyo toban gobolan waxaan ku qabanay garawe waxaa ka soo baxay ciyaartooy fara badan mar kasta oo la ciyaaro waxaa laga helaa natiijo ah in ciyaartooy laga helo waxaan rajeynayna marka duruufaha oo jiray dartood laba sana lama cayaarin laakiin hadda diyaaranuu nahay inaan sanad kasta qabanno marka waxaan rajeynaynaa haddii ilaah yidhaahdo dadka ganacsatada oo xoolaha haysta waxaan rajeynaynaa inay kubadda cagta maalgeliyaan waxay siistaan waxaan ammaanaynaa bangiga la yidhaahdo a b s international bank oo soomaaliya ee national league sponsor gareeyey ciyaaraha maamul goboleedan lacag ugu rabnaa way fadhiyaan guddoon ku-xigeen bangigaa fadhiya inay ku darsadaan contributionkooda rabnaa ciyaaro haddaan lacag loo helin mana wadi karo waxaan rajaynaynaa ganacsatada kalena inay ka faa'iidaystaan ciyaarahan sidaad ogtihiin nabadgooyada waa ar- ciyaaro siyaasadeed wasaaradda ayaa nagu horkacaysa annagana waan kala shaqaynaynaa in si fiican ay u dhacdo waxaan rabnaa marka wasiirka iyo asxaabtiisa inay dhaqaalo badan raadiyaan si kubadda cagtu ay u heshafan waxaa kaloo wasiirka ka wada hadalnay in ciyaaraha laga qaado lacag adduunyada waa aragteen lacaga adduunka ciyaaraha laga qaadaa lacagtaasaa lagu wadaa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu maamul goboleedyada way joogaan dhammaan waa la ismaqlayaa inaan u diyaargarowno haddii ilaah yaraa arrintaas waana mahadsantihiin geesta kaleetana guddoomiyaasha dhallinyarada maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ayaa kasoo horjeestay golo ku meel gaara oo ay sheegeen in wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya uu sameynayo waryahayaga safo ayaa warkan sii dhamaystirayso yaasha dhalinyarada maamul goboleedyada dalka iyo gobolkani banaadir waxaana diiradda lagu saarayay golo dhalinyaro oo ay sheegeen inuu damacsan yahay inuu dhiso wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasoo heer qaran ah balse kumeel gaara mas-uuliyiintan ayaana si cad ugu soo horjeestay golaha qaran ee dhalinyarada kumeel gaarka ee uu qorsheynayo wasiirka dhalinyarada waxayna baaq u direen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyaga oo ka codsaday inuu soo firigeliyo arinkan weliba si deg deg ah qaar kamid a guddoomiyaashan oo ku hadlayay afka maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in la helo golo qaran oo dhalinyaro ah oo rasmi ah horeyna loogu soo daalay mid ku meel gaar ah wasaaradda waa run wasaaradda dhallinyarada waay laakiin dhallinyarada way ka madax banaan tahay wasaaradda waa ur dhallinyaro madax banaana laga rabaa oo qaranka soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed u shaqeeya ama waxa aan dalka aan ka rabno iyo waxa aan higsanayno dadka siyaasiyiinta iskaga fakar maayo dalka waa ku wada nool sababta doorkaysaanahay shan iyo labaatan aan xukunta waxaan rabnaa inaan noo doorasho galno waxaan rabnaa in naga doorto waxaan rabnaa inaan dalkan iyo meesha u socda inaan masiirkiisa qof iyo cod ku gaarno qofkaan rabno aan doorno haddana waxaa la doortaa oo masiirkeena ka ah, xukuma qof aanaan dooran oo aanan raalli ka ahayn oonan shaqo ku ahayn oo haddaan u tagno aan albaabka naga furin oo haddaan warsanno maarata hadduu roon abuse garaynayo maalinta dhalinyarada hor dhooban yihiin dhalinyaro marka waxaan rabnaa intaas aan dhowr dirtaan maadaama hadda aan meesha joogno qofka haddii ee- la la diro oo oo- oo me- meel loo diro wuxuu soo arkuu sheegaa horta kow idinka kaa waa idin sheeg beriya kana waxa wasaaradda wado raalli kama ihin ma rabno anaa hadda maanta in nala doortana ma rabno ha nala doorta dhihi mayno kuwii hore loo doorta waxba ma qabo midkaa dab la keenaya waxba inuusa qabanayo waa og waxaan rabnaa halkaana ka bilaabaynaa waa kacdoon waa diidana mid hadda wasaaradda wadoon nuxnuxna la sheega laleeyahay hebela la wadaa laleeyahay anoo goni ma diidin waa qof soomaaliyeed wasaaradda laftirkeeda ma diidan laakiin waxaan diidanahay sida waxba dhisaya annaan na kama talagelin dalladii anaa isteedida iyo dalladii gobolka banaadir dhallinyarada shaqaynayso gacanta ku haydaan haddaan annaa tala ku ahayn kuwa naga sii dambeeyana waa naga darin intaasoo marka isku xiran waxaan rabnaa in aan fakerkeena ku kabnaa rabnaa fakerka waxaa laga yaaba midka aniga aan maanta ugu jiro idinka ku jiro ama qof kaloo maqan ku jiro waa furi doonaa in oo si- si online ah oo ama ama baalka ii sheeg looga wada hadlo qof walba fakarkiisa kusoo guubsado laakiin waxa aan rabno oo rasmiga waxaa weeyaan taa soo jeedinta aan soo jeedinayn horta in la joojiyaan aan rabno ma aha qaranka ugu horreeya waxaan rabnaa inay joojiyaan waxaan kaloo rabnaa in wasaaraddu ay ogaato wixii shan hor soo maray inay dib u xusuusataan rabnaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee waxyaabaha baryahan ay waday ma ahan waxaan u dulqaadan karno sababtoo ah intaanoo dhallinyara oo mas-uuliyiin ah waxay waxay mas-uul ka yihiin shan abay shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir intaas cid aan lagala tashanin maanta inay mas-uuliyad qaado ma garan kara cidda ay hogaaminaysa sababtoo ah annagii dadkaan hogaaminayno indhaha u hayno haddaan nalaga tashanno ma ma socon karto waxaan aqbalaynana ma ahan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha een, isteed walba wuxuu leeyahay wasiiruu leeyahay wasiirka waxaa la rabaa dowladnimada waxay u baahan tahay daadejina u baahan tahay haddii aan la daadejinin wax kala soconaya ma jirto iyo wax horumar la yidhaahdo ma jirto dalkeena maanta wuxuu joogaa federaal wuxuu joogaa ma joogna maanta shala meesha ka imaanay maanta ma joogno in maanta haddana annagoo dhalinyarada ee dalkan usoo dhimanin furmihii joognay dagaalamayna wax walba diyaar ah u ahayn in la dhaho em, doorasho waxaa la gelaa system kale oo wixii dowladda ay ka guuraysa isla dowladda haddana inay ku dhawaado oo waxaa aada ugu xunnahay waa aaminsannaha madaxda qaranka inaysan ka wareyn wuxuu wasiirka sameynayaan laakiin waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka inay farageliyaan haddaana ka hadlay dhalinyarada soomaaliya waxaan soo jeedinaynaa kow ee, waxaan soo waxaan doonaynaa in la dhiso golo dhalinyaro qaran soomaaliyeed oo rasmi ah ee, toddoba sano kadib inaan kumeel gaar ku sii jirno waxaan ka doorbidna runtii inaan dhiso dolo- golo dhalinyaro ee, qaran oo rasmi ah iyadoo la tixgelinaya ama la raacaya habraaca siyaasadda dhalinyarada qaranka soomaaliyeed taasoo markii la ansixinaya aan ku qeexno recommendationkiisi in la dhisa golo dhalinyaro qaranka soomaaliyeed iyadoo loola tashana dhammaan da-yarta soomaalimeedka ay joogaan Ee, waxaan kaloo soo jeedna insha allah in la qabta shir looga arrinsanaya dhismaha golaha dhalinyarada qaranka soomaaliyeed kaasoo lagu go'aaminaya masiirka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed lagana qaybgelinaya
guud ahaan warkii subaxa saakay kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho akhyaartana dhegeysataha saakay waanageynta cidda warkii guusaygu waxay dib kaga heli karaan barayna internetka nabadgelyo